iyadoo dhowaan multaqa ballaaran uu ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa multaqahani ka qayb galay culimaa uddiin iyo waxgaradka deegaanka sheekh aadan suni iyo sheekh abuu muslim ayaa ka mid ahaa culimmada ka qayb galay multaqaha iyadoo dhanka kale ay soo xaadireen haween badan oo muslimaad ah waxa ayna culimmadu bogaadiyeen sida ay haweenka magaalada ugu heelan yihiin dacwada islaamka sheekh aadan suni ayaa tilmaamay inuu aad ugu farxay multaqahan oo aan horay uga dhaadhacsanayn in isagoo kale uu ka dhici karo deegaanka kunyabarow waa multaqe inaan halkan ka dhici karo kan oo kale aanan filaynin laakiin imika ii muuqata markaan indhahayga ku arkay wixii aan arkay wax aad iyo aad u faraxti gelinaya qof kasta oo muslima ah oo muumin ah oo qalbigiisa iimaanku camiray inay arrintani faraxti gelinayso boqocad ka mid ah maanta markaasi beledka soomaaliya la yidhaahdo gaar ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka talinayso waa midaan aad iyo aad ula dhacsanahay sheekh mukhtaar abuu muslim oo isaguna warbaahinta alfurqaan la hadlay ayaa si kooban inooga warbixiyey mowduuca uu gabdhaha muslimaadka ah kala hadlay isagoona tilmaamay dhowr qodob uu ka mid yahay inaanay la gaar noqon ragga ajnebiga ka ah sidaba uu nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee uu xadiis noogu tilmaamay iyo qodobo kaloo muhiim u ah bulshada muslimka xijaabka in la xoojiyo isku duubnaantooda inay xoojiyaan kelimaadka waxay ahaayeen toban qodob ama toban arrimood oo aan gabdhaha markaa wasaaya ahaan aan ugu jeedinayey oo aan kula talinayay in ay ilaaliyaan xijaabkooda gabdhaha iyo raggu inay kala duwan yihiin waxaana ay gaaladu maanta wadaan rag iyo dumarku waa siman yihiin waa isleegiin waa isdhexgelaayo in meesha laga saaro oo aan fekerka noocaasana soo dhexgelin laba jinsi oo kala duwan ay yihiin gabadha muslimadda ah inay isxijaabto la amray oo ilaahay qur-aanku ku soo dejiyey inay gabdho gurigeeda ku nagaato waqarna fii buyuutikunna asal halkaasa u ah inay daruuro soo saarta ma ogiye gabarh way daruuro way soo saari kartaa waxaa ka mid ahayd gabdhaha inay iska ilaaliyaan ikhtilaadka ragga iyo dumarka ikhtilaadka inay iska ilaaliyaan inay gabdhaha iska ilaaliyaan khalwada ay iska ilaaliyaan haddaba kulamada noocan oo kale ah ayaanan ahayn mid ugub ku ah deegaankan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ayada oo horumarka diineed ee ka socda gobollada ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka marakacayaan dowladaha aan muslimka ahayn iyagoona daraasaad ka qoray taa beddelkeeda goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daawan shisheeyaha ayaa waxaa laga dhiirigeliyaa xumaanta iyada oo loo sameeyey xarumo waaweyn iyo hoteello badan